xogayaha dowlada hoose ee magaalada dhuusmareeb cabdisalaan caabi aadan ayaa daahfura qaybinta deeq ka timid boqortooyada sacuudiga oo loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug agabka loo qaybiyey dadka baahiyaha gaarka a qaba ayaa isugu jirtay wiiljaarada iyo sidoo kale ulaha lagu socdo xibno ka mid a dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa ka mahad celiyey deeqda lasoo gaarsiiyey sidoo kale waxa ay ugu baaqeen cid kasta oo garab siin karta dadka baahiyaha gaarka a qaba in ay soo caawiyaan waxaan leenahay boqor salmaan alaabtaad noo keentay waana soo gaartay waxaana kaa ballan qaadaynaa sida aad u keentay iyo dadka aad u keentay inaan ku bixinno oo aan u siinno oo aan wax riskiya la gelin oo aan wax farsamaa la gelin oo macnaha sidii aad u keentay iyo dadkii adugu soo tala gashay la siiyo la gaarsiiyo waxaan leenahay waan ku mahad celinaynaa si si kaleeto maamulka degmada caasimadda dhuusamareeb oo naga gacan siiyey galabta xaruntan degmada dhuusmareeb inaan dadka alaabta ku wareejinno ku siinno berrina ku sii doonno haddii ilaahay idmo waxaan leenahay maamulku waa mahadsan yahay waana waxa weeye waxaan leenahay maamul waxa weeye si fiican baan idin ku hambalyaynaynaa waa kulli kaamaradu waa wada arki kartaa dadka indhahooda muslimkana waa wada arki karaan waa dadkii ugu baahnaa oo loogu talagalay baraalis iyo qof la sida keliya weeye ma aanaan dulmin mana dulmayno annaku waxaynu kugu soo dhiibo waxaan u bandhignay dowladdii hooseaan ku bixinaynaa waxaa jooga madaxdii dowladda hoose oo ka warbixin doonta annakuna waxba kama rabno ushaasaan ka sitaa haddarna midaan ka qaata ma rabo waxaan rabnaa inaan ku sallimno kulligood nuucaas dad ah dadka dhibaataysan deeqda ay u soo dhiibeen waxaanna leennahay ilaahay dadkii uu waxsiiyey ama hay-adaha daaqaabiyo mataqaanaa adduunyada la shaqeeya waxa nala siiye waa gaarigacan waa wiiljar waa ulo laakiin gacanta gacanta ku xigta waxaan codsanaynaa baabuurta bateriga ku socota oo naafada aad ugu fiican dadkooda waxgalka dhanka kale xogayaha dowladda hoose ee magaalada dhuusmareeb cabdisalaan caabi aadan ayaa sheegay in si cadaalada loo qaybiyey deeqda agabka ee lasoo gaarsiiyey dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaan joognaa xarunta dowladda hoose oo aan u joogno daahfurka dadkan masaakiinta aad ujeedaanoo meeshaan fadhiya deeqdii hay-adaha kala duwan ay soo gaarsiiyeen inaan markhaatina ka noqonno una daahfurno si loogu sallimo ayaga oo ay gacmahooda u gasho haddii ilaahay idmo si ay ugu fushadaan danahooda gaarka waan u mahad celinaynaa madaxda meeshaan joogto naafada kuwa qaranka iyo kuwa galmudug intaba waa mahadsantiina idin leenahay ikhyaartii hay-adihii soo gaarsiiya dadkan deeqdaana waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo rabnaa inaan halkan ka sheegno maadaama duna carsiga loo sii gudbaayo xilli laga yaabaa dadku qofka inuu qofka riixo ama oo wadwadana ay maaragtay dadku laga yaaba inay culays ku noqoto in la helo agabka isheeg ku shaqeeya bateriga oo inta badan qofku danihiisa qaaska asagoo keligiisa uu ku soo fusho karo in la helo haddii ilaahay idmo oo dadkan masaakiinta lagu caawiyo deeqdan loo qaybiyey dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool magaalada dhuusmareeb ayaa ka caawinaysa wax badan maadaama qaarkood aysan haysan gaariyaasha ay ku socdaan dadka naafada iyo sidoo kale ulaha lagu socdo